dagaalka wuxuu dhacay saaka aduunka laba iyo tobanka markay ahayd islamarkaasina ay weer nagu soo qaadeen annagoo isu diyaarin in aan muxuu ahay safarkii ahaa inaan ku gaarin meesha liya ceel cali halkaasay nagu soo bilaabeen rasaas kuwa culculus ah iyo qoryaha daranduurka u dhaca islamarkaasina aan annagana kaga jawaabnay dagaalku waa dheeraaday waana ballaartay wax badan oo socda ilaa wuxuu gaaray laba sac iyo bar saddexdii sac ee xabadii istaagtay ma garatay waa gartay marka idinku xaggee ka imaateen markaas ee aada ceel cali u socoteen ma beledweyna ka tagteen mise meel kale aniga waxaan ka imaadnay magaalada beledweyne anigoo waxaana kusii soconay degmada ceel cali ma wafdi baad aheedeen mise ciidamo keliyaad aheedeen maya aniga waxaan ahaa ciidan saxay wada oo u socdo ciidanka degan ceel cali inay gaarsiiyaan saxiib marka khasaaraha bal faahfaahin naga sii dagaalkana sheegtay ilaa iyo laba saacadood socday khasaarahaasi xaggeenna waa todoba ruux oo dhaawac ah dhinaca kalena waxaan inahay dadultaagana ilaa kow iyo toban qofood oo meyd ah oo nimankaa oo dhintay nimankaa shabaabka oo dhinaci waa jiraan waa lasheeg waa gartay marka hadda xaaladdu waa sidee deegaanka aad ku dagaalanteen hadda xaaladda caadi waa degan tahay muxuu ahay ama meeshiina joogna gurmadna waa nooyin oo dhinaca bardweyn iyo dhinaca ceelcali labadaba waa gartay marka maxay nooga sheegi karaysaa khasaaraha dadka rayidka ay soo gaaray deegaanka aad ku dagaalanteen wax rayd oo khasaaro haba yaraa ka soo gaaray ma jirto meel duur ah aan isku haynay nimankan oo cidlo ah reerihiidana waa un waa ka fogfog yihiin dadka hoola dhaqatada ah iyo beerada iyo intaba marka ma jirto wax oo khasaare ah oo shacab uu soo gaaray waxaad sidoo kale faahfaahin inaga siisaa marka dagaalkan ka dhacay ceel ceelbaar oo qiyaastii shan labaatan kilomitr beledweyne u jirtaa maxaa idinooga sheegi karaysaa ma wuxuu ahaa mid gaadmaha oo laydinku soo qaaday mise meesha aad ku dagaalanteenba waxaa joogay kooxda al-shabaab sidaas ayaana dagaalku uu ku bilowday al-shabaab meelahan oo dhan waa ku dhuumaaysan aadadan annagana dad socdaan ahayn maadaama oo socodkeeni gabal ka dhacay oo isha wax geysay dhaqdhaqaaqa habeenkiina oo habeenkiina waad garanaysa wax kastaada kulmi kartaa disaacaan ka galnay yani muxuu ahay disaacaan isu diyaarinay hayaankii socodkana halkaasaan ku joojin marka hadda maxaa idinkaga qorshaysaan ma inaad hore usii wadataan socdaalkiina masahayda waa geersin weyna oo dhiitama dhibcaan wax istaagi kara ma jirto